فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام بسم illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qodobada caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada idinkugu hayno waxaa ka mid ah dowladda federaalka oo xarumaheeda iyo waddada maka almukarama ku dhijisay sawirada ra-iisul wasaaraha itoobiya oo beri imaanaya muqdisho xog ayaan idin siin doonnaa waraysiyo aan la yeelanay mas-uuliyiin ka qayb gashay shirka hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulada wilaayaadka wareysiyadaas oo aad ka heli doontaan xogo badan oo ku aadan shirka iyo muhiimaddiisa ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka falanqayn soo bandhigaysa in shirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu soo muujinayo qodobo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu sarrayso dowladda federaalka marka la eego xagga dowladnimada falanqayntaas ayaa qayb ka ah barnaamijka muxuu ku saabsanaa socdaalkii qarsoodiga ahaa oo uu dhowaan muqdisho ku yimid taliyaha ciidamada itoobiya oo ah nin xasan sheekh si daran u aflagaadeeyey dhowr bilood ka hor waxaad maqli doontaan siyaasi isdultaag ku samaynaya waa mar kale iyo dhuuxa wareysiyada
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو dhegaystayaal mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum caawa muqdisho waxaa dowladda federaalka xarumaheeda iyo jidadka qaar ku dhejisay sawirada ra-iisul wasaaraha itoobiya abay axmed waxay leeyihiin ku soo dhowow muqdisho waxaana uu la kulmi doonaa xasan sheekh iyadoo oo la doonayo in xabashida loo sharciyeeyo baddii uu siiyey muuse biixi lana cuskanayo heshiiskii uu xasan sheekh kula galay ankara maalmihii lasoo dhaafay oo ay maanta u dambeyso waxay ciidanka dowladda federaalka burburin ka wadeen jidadka maka almukarama imaashiyaha abay axmed dartii waxaana lagu wadaa in beri la xiro in badan oo ka mid ah jidadka suuqyada jaamacadaha iyo ganacsiga muqdisho socdaalka abay axmed waxaa ka horreeyey safar uu dhowaan muqdisho ku yimid taliyaha ciidamada itoobiya iyo wafdi uu hogaaminayo waxaana socdaalkaas iskor istaagay falanqeeye cabdiraxmaan afagaadho oo ka faalooda arrimaha siyaasadda
wuxuu dhigayaa markaan heshiiska ku horeyno waa qodobo dhowra oo aada moodo in ay u qoran yihiin si aan heshiis ahaan hayn ilaa sagaal qodob weeyaan waxa meesha ku qoran sagaalkaa qodob nuxurkooda ama qodobada ay u dhimanayaan yaan rabaa inaan dul istaago waxaa ka mid ahaa in la bogaadiyo duulaankii ay labadii kun iyo toddobadii kusoo qaadeen ciidamada etoobiya dalka soomaaliya marka duulaankii bay yidhaheen in la taageero inay dhiig daadiyeen waa tii ankara xasan sheekh maxamuud la hoosgelinayay qodobna wuxuu ahaa in la taageero ka mid noqoshada ciidanka soomaaliya ciidanka etoobiya ee howlgalka nabadeynta ee awsomka ee soomaaliya in la adkeeyey muhiimadda ay leedahay in si buuxda loo taageero dadaalada haatan ka socda ciidamada etoobiya ka wadan gudaha soomaaliya kuwaasoo lagula dagaalamaya al-shabaab qodobadaas yar cantarabaqashka ah ee aanan aada ugu bogin ee aanan aada u fahfahamin markii aan ka tago ridwaan xuseen iyo barhaanu juula labada nina yimid bay ahaayeen xasan sheekh intaasoo jeer bay isku arkeen adis ababa sanbalolshana intaasoo jeer bay isku arkeen ruuxa cusub ee meesha ku cusub wuxuu ahaa odowaa ninka dhiiqada la gelin rabayna wuxuu ahaa odowaa muqdisho wixii ka dhacay labadii kun iyo toddobadii ilaa iyo sideedii iyo sagaalkii iyo wixii ka dambeeyey o dhan ee ciidamada etoobiya ku duulay ilaa iyo dhoobley soo gaadhay dhulkaa iyo dadkaa waxay mariyeen iyo xasuuqay mariyeen iyagana halala dagaalamay ee caasimadii ummadda soomaaliyeed ee bu'da ahayd ee maxaanku dhahay wadnaha ahayd intay awood military ku gaadheen ay saa ugu dhex wareegeysteen ay dhulka la wada simeen xasuuq waxay ahayd etoobiyana in magdhow iyo raaligelin iyo kan iyo kan iyo wax walba lagu xukumay ahayd marka shirkan dhan iyo imaatinka dhan iyo huhaadan dhan iyo waxan dhan inta qarsoon ilaahay baa og
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم intii xalay iyo maantana la socotay waxaa wararka ugu waaweyn safka hore ugu jiray shir ballaaran oo ay yeesheen hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo mas-uuliyiinta gobollada maamulada caawa waxaan idinsoo gudbinaynaa waraysiyo uu wariyaheenna cabdulaahi soomaali barta shirka kula yeeshay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa ila jooga madax kala duwan oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ee wax ay ka qayb galeen shir halkan ka dhacay kaa oo lagu gorfaynayey aayaha ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyo guud ahaanba muslimiinta bariga afrika shirka intiinina dhegaysatay ay horey ula socotay waxaa ka soo baxay bayaan wuxuuna u dhexeeyey hoggaanka sare xarakada shabaab almujaahidiin iyo maktabka siyaasadda iyo walaayaadka oo ay hormuudkiisa ka mid yihiin walaadda ama madaxda gobollada sidoo kale mas-uuliyiin kalena ee wa ay joogeen maadaama kulanka uu muddo socday uu iminka soo gebagaboobay qodobo muhiim ah oo dhaxalgal ahna laga soo saaray aad bay u faraxsan yihiin waxaana qaarkood oo aan la sheekaystay ay ii sheegeen in ay ka go'an tahay taabagelinta ama dhaqangelinta go'aanada shirka ka soo baxay haddaba qaar ka mid a ka qaybgalayaasha shirka ayaanu waraysanaynaa waxa ugu horeeya ee sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaab almujaahidiin sheekh xasan ee marka hore kusoo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan jasaakum allahu khayran aad baad u mahadsantiin waana ku dhowah baaraka allahu fiikum kulankan aada yeelateen oo dhowr iyo tobanka habeen socday natiijadiisa maxaad ku qiimayn kartaa waxaan ku qiimin karaa natiijo wax ku oolah inay tahay natiijo ummadda muslimka ee soomaaliyeed dhan kasta ka dhaawacan ee insha allahu bogsiin doonta inay ka soo bixi doontaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa natiijo aada u qiimo badan oo runtii saaxada maanta wax ka bedeli doonta ayaa ka soo baxdaya qodobada ugu waaweyn oo aada is leedahay alla ilahe bartii loo baahnaayaa la dhigay maxaa ka mid ah ee waxaa ka mid ah ummadda in dacwada la gaarsiiyo ee diinka ilaahay subxaana wa tacaala la baro jahliga ummadda in laga saaro ee ummadda iyo midnimadeedii iyo waxaa weeyaan in la ilaaliyo la isku keeno waxaan isleeyahay qodobo ugu waaweynaa waxaa ka mid ah yacni waxaa weeyaan ummadda in maaragtay laga shaqeeyo horumarkeedii caafimaadkeedii tacliinteedii waxaa weeyaan yacni waxyaabaha ijtimaaciyan ay u baahan yihiin wadooyinka in la hagaajiyo loo hagaajiyo dhulka ay mari lahaayeen tacabka iyo horumarintiisa qodobo wax ku ool oo runtii aada u qiiman badan isleeyahay waa ka soo baxeen meeshan dhanka iska dhicinta shisheeyaha dalka duulaan ku jooga iyo ka waran sheeg maamulada asigoo u dhisay maxaa laga yiri
waxaa laga yidhi qadiyaddaas in dagaalka ama jihaadka ka dhanka ah shisheeyaha iyo gumaysiga iyo kufriga caalamiga in la dardargeliyo halkii uu joogay uu kalaba la xaadsado oo waxaa weeyaan dabkiisii dogobo adag oo waaweyn in in la geliyo dhiig cusub in lagu shubo jihaadka ilaa cadowga waddanka iyaga haysta ee daalimka dulmiga ku yimid meeshan yani kufriga dalka laga saaro ummadduna la abaabulo caalamkeedii iyo maaragtay waxgaradkeedii iyo geesigeedii iyo halyeygeediiba in la abaabulo dagaalka la dardargeliyo ayaa ka mid a waxyaabaha meesha lagu qaatay shaqadii hore loo hayana insha allahu la dardargeliyo biidn illah ma isweydiisan intaad kulanka u fadhiseen sida guud ahaan dadka soomaaliyeed iyo xarakadu ay isula jaan qaadi karaan oo ay hal mara meel uga soo wada jeesan karaan cadowgooda horta annaga waxaan ka mid nahay dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna anagayna ka mid yihiin wiilashoodana dibadna kama imaan meel kalena kama imaan iyagaan dhex joognay diinkaan bari jirnay macalimiin dugsi baan u hayn imaamyo masaajid baan u hayn kutubtaan u akhrin jirnay tufta tahliishaan u haynay waa u ducayn jirnay kaalin baan kaga aadanayn markii diinka loo yaabayna waana isugu yeernay oo waxaana dugsidii qur-aanka loo yimid lanno mar kasta oo ummadda diinteeda loo yaabo culimmadeeda ayaa inqaadin jirtay nin siyaasi oo dibadda ka yimid dhexda u xiran weligeed ma inqaadinin ilaa iyo sayid maxamed ka soo bilaawel axmed goori culimmada inqaadin jirtay marka dadka iyaga annaga waxaan lahayn ul iyo diirkeedii ayaan nahay marka insha allahu waxaa naga dhexeeyey shaqo joogto ah nuqabada iyo culimada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan leenahay insha allahu biidn illahi tabaaraka wa tacaala intii aan isku ogeyn baynu insha allahu biidn illaahi aan dardargelin doonaa habka ay maaragtay isula jaan qaadi karaan waxaa weeye in ummadda la yidhaahdo ninkii ay barbarkiisa ka fakataa waa bakay la qaleen hore iskula jaanqaadsaneen isla jaanqaarid cusub kaleta ma jirto horeyba wiilkoodii iyo maalkoodii iyo hantidoodii waxooda ayaa jihaadka u siin jireen maxay tahay fariinta aad u dirayso dadka ka tirsan ee xarakada shabaab walmujaahidiin hadday ciidan yihiin hadday yihiin wulaad ama madax gobollo oo qaar baa jiray oo maqnaayo inkastoo ay fogaan arag kaga soo qayb galeen shirkas iyo ragga degmooyinka madaxda ka ah xisbada dee dadku way badan yihiin waxaa jira nuqubo ama nabadoono culamaa udiin aan halkan idinla joogo marka maxay tahay fariintaad u dirayso ayaga raggaas jazaahum allahu khayran culimada nuqabada mujaahidiinta hogaankoodii iyo saraakiishoodii kuwa dhexe iyo kuwa hoose wulaadda aan ka soo qaybgelin halka kan kuwa degmooyinka jooga dhammaantood waxaan leeyahay meesha aad ka haysaan meel ka sarraysa ka haya waxaan inan dhulka idinka oolinee kor wada qaada oo waxaa weeye diyaargarooba dalka in la xoreeyaa la rabaa cadowgana laga saaro kor u wada haaya dadka isle maanta waxaa weeyaan rag baa kaaga aadan oo howshaanu waxa kaaga aadanay ma jiraan waxaa weeyaan qof kasta oo maanta shirkan ka maqan waxaan leeyahay shaqaa soo baxday waxaa weeyaan gunta dhiisha ha iskaga dhigo kor ha loo qaado dalkaan xoraynaynaa ilaahay idinkiis ha la diyaargaroobo ilaahay subxaana wa tacaalana aan isku xirno waxaa weeyaan heegan buuxa halla galo amiirkeenaana dee iclaamiyey dadku in jihaadku ay dardargeliyaan kor loo kaco insha allahu biidn illah dadkaan la kulnay waxaa ka mid ah sheekh xuseen cali fidow oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaab walmujaahidiin sheekh xuseen marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan baark allah fiikum baadhawa shirkan muddada idiin socday maxaad ku gorfayseen shirkan muddada noo socday alxamdulilah ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan oo ay ka soo qayb galeen wulaadda walaayaadka islaamiga ah iyo makaatibta si guud waxaa lagu gorfeeyey asiyaas sharciya oo ummaddan muslimiinta lagu dhaqayay iyo tadbiiqu shareeca iyo waxaa lagu gorfeeyey wax allaale wixii dadka muslimiinta lagu maamulayay oo markaas wajiih ah haddii ahaa lahayd waxa nolosha bani aadamka dhan oo ku tirsan yahay oo dhan haddii ahaa lahayd jihaad fii sabiilillaahi oo maanta meesha ugu fiican maraya oo geeska afrika ka maraya haddii ahaa lahayd ma garanaysaa mustaqbalka ummadda iyo meesha loo hagayo dhinac walbaba lagu warfeeyey
waaya waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo baxay aada la dhacsan tahay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah runtii tawaaduc iyo walaalnimo iyo ukhwatul iimaan oo aad u saa'iidoon ka dareemay waxaa kaloo miisyada uu lahaa ilaahay subxaana wa tacaala meelaha lagu shiro oo adduunka looga shiro oo soomaaliya ay ka mid tahay geeska afrika ay ka mid tahay meel walba qolo walba qolay ka baqda annaga meesha aan joognay ilaahay subxana wa tacala umaa ka baqay al-amni iyo istiqraar aad u wanaagsan bay ahayd horta marka koobaad marka labaad ahamiyadda iyo waxyaabaha oo ka soo baxay wuxuu ahaa oo lagu gorfaynayey in dadkan muslimiinta ah geeska afrika oo dhan ku nool mustaqbalkooda iyo dadnimadooda iyo diintooda in laga hadlayey iyo sidii loo wajihi lahay gumaysigan in laga qaado dadka muslimiinta dhibaatada iyo gumaysiga iyo guracana ku jira in laga qaado laga dulqaado
taa macnaheedu waxaa weeyaan in lasii labalixaadiyo ama lasii labajabaaro dagaalka dhanka ciidamada shisheeye dalka jooga iyo maamulada shisheeye uu dalka ka dhis si wanaagsan aad baad umahadsan tahay waa sidaa sida ma garanaysa maadaama ay u jabeen military ahaan iyo iqtisaadi ahaan iyo iclaam ahaan iyo siyaasi ahaan intaba ay u jabeen insha allahu tacaala mar dhow waa la sraacinaya waxyaabaha inta ugu yar hadda waad ogtahay gobollada dhexe wixii laga qaaday xamalada la dhihi jiray gurgurta uu ku qaaday waa soo jabay waxaad ogtahay khilaafaadka meesha ugu dambeysa xagga siyaasadda ay ka joogaan meesha ugu dambe ugu liidatay maanta joogaan oo ay iskhilaafsan yihiin marka meesha ugu dambeysay joogaan marka insha allahu tacala in la israaciyo jihaadkana la balixaadiyo weye waxa aan meesha go-aanka lagu gaaray oo go-aanada ka soo baxay aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa sheekh xuseen cali fiidow eh, oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaab almujaahidiin Eh, waxa aanu waraysanay gebagabada kulan ay yeesheen xarakada shabaab almujaahidiin oo ay kasoo qayb galeen madaxda sare iyo eh, wulaada gobolada iyo weliba eh, xubno kale intaba Eh, iminkana eh, microfanka ayaan gacanta ku haystaa Eh, waxaan usii socdaa dhanka mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin waa hagaag iminkana eh, waxaa iga soo hormuuqda sheekh cabdiraxmaan abu maxamed oo ah waaligii hore ee walaayada islaamiga ah ee gedo oo ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankan ay yeesheen mas-uuliyiinta xarakada shabaab almujaahidiin muddadana socday islamarkaasina qodobo kala duwan lagu gorfaynayey sheekh cabdiraxmaan kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد وبدوها أخونا جزاكم الله خيرا
waaya kulankan aad halkan ku yeelateen maxaa biyodhiciisu ah بسم الله كلن كان كلن مهم أه وجود هان مسلمين تعالم كان مهم أه وخاصة أن آه، منطقة أن صوماليا آه، صوماليا اللي يراه وجهات كسعد مهم وأهبوها إن شاء الله تعالى وحنا رجينا كل مهم أها وحبذا لقى أركي دون ساحدا إن شاء الله تعالى مركو dhaqan galo oo acyaantii iyo afraadii kasoo qayb gashay ee camaliyadda loo bedelaan waxaan filayaa khayr inuu noqon doono insha allah waxyaabaha talooyinka ee laisweydaarsaday ee maarata dhaxalgalka kula ahaa ee awal aad uurka ka qabtay ee meeshana la iskula qaatay maxaa ka mid ah Ee, waa badan yihiin wax la koobi kara ma aha Ee, waxyaabaha laga hadlay waa waxyaabo fara badan Ee, waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in ee, la qaatay jihaadka maanta ca- inuu jihaad u mu- noqdo oo dadka muslimiinta oo dhan jihaad u yaallo u yahay mirihiisa iyo waxgalkiisana ay wada leeyihiin dadka muslimiintana maogti loogu baaqayo inay jihaadka mushaarikeeyaan dulliga iyo- iyo gumaysiga iyo wax dul saaran inay iska qaadaan waxyaabaha ugu muhiimsan bay ka mid ahay laisla soo qaaday laiskuna afkartay nin mas-uul ah oo gobol madax ka soo ahaayaa tahay ee haddeerna een, xaaladaha waad u dhuun dalooshaa dadka marka ee, la hogaaminayo ama madaxda loo yahay ee, waxyaabaha la xidhiidha ee laisla soo qaaday ee, xalkan u baahan maxaa ka mid ah
wallaahi jazakum allahu khayran wax badanaa laga hadlay oo ay u ba- masaalixdii ummadda ah hadday tahay dhanka dee wadooyinka iyo eh, maraafiiqda caamka ama jidadka iyo eh, biyaha iyo waxyaabaha ummadda maslaxadeeda caafimaadka hadduu yahay hadduu yahay biyaha hadday tahay wadooyinka iyo duruuqda hadday tahay ayu jaanib hadday tahay dacwada iyo diinka in khayrkii dadku la gaarsiiyo haddii ay tahay eh, thaqaafadan oo qarbiga ah in maanta laga gudbo oo thaqaafo islaami ah dadka eh, tacliimtoodii wax lagu bara waxyaabaha laga hadlay ayu jaanib oo dadka muslimiinta anfacaya wax aad u- eh, aad u- tu- tu- tiro badan weeyaan aad baad umahadsan tahay Een, iminkana een, waxaa horteeda kasoo muuqda sheekh suldaan maxamed aale maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaab almujaahidiin isla- islamarkaana een, ka mid ahaa dadkii ee hormuudka u ahaa shirka halkan ka dhacay ee qodobada kala duwan ee looga hadlay sheekh suldaan marka hore ee kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل على الفرقان maxaa ugu waaweyn qodobada ka soo baxay ee shirkan halkan aad ku yeelateen oo muddada aada lafa gurayseen آه الحمد لله waxaa ugu weyn آه, qodobadii ay ku shaqayn lahaayeen mataqan wilaayaadka oo mataqan maaragtay maxay tahay shaqadooda dhan ay khusiisay آه, taasa ugu weyneed waayahay marka qodobadaas waxay ahayn qodobo muddo ee laga fikerayay ama la falanqeynayay waxay ahaayeen laba qaybood ah, bay ahaayeen qaybo waxay ahayd waxa lahaa wixii mashaakil iyaga haystay oo ay ka warrameen oo wixii laga qaban karayay laga qabtay oo dhammaantood la xalilay qayb talabaadna waxay qaraaraadka ay ku shaqogeli lahaayeen iyo qaabka u shaqayn lahaayeen si fiican baa loo qabtay waxaana loo kaloo loo doortay eh, beddelkii bedeli lahaa sheekhii muxuu ahaa maaragtay eh, maxamed mire raximahullah shahaad allah ka aqbalo oo isagana mataqaana loo doortay wala- waali walaadka kulankan maxaad ku qiimey kartaa muxuu kaga duwan yahay kulamo badan oo goobjoog aad ka ahayd oo badankoodna een ama qaarkoodna aad qabanqaabayaashooda ku jirto alxamdulilah alxamdulilah rabbilcaalamiin Eh, kolley eh, kulamada jira iyo mataqaana maxay ahayd, eh, horaan usoo marray iyo kan waxay ku kala duwanaayeen Eh, kan waxaad moodaa marxalad inuu kusoo beegmay eh, kala guura oo waqtiga takhyiirkana mataqaana waxyaabo tiro badan baa isbedelay in allaha yu- ilaa yuqayir maa biqowmin xataa yuqayir maa bianfusihim waxaad moodaa nufuusta dadka meesha joogay iyo walaadda iyo mataqaana qaraarada la qaadin dhammaantoodba inay saaxada si fiican u khuseyn doonaan wax ka bedeli doonaan insha allah haddii la yidhahdo marka bedel u iman doona insha allah waayahay een bayaan baad ka soo saarteen ee shirka maxay tahay fariinta u gudbanaya bayaankan ee shacabka soomaaliyeed alxamdulilah bayaanku wuxuu mataqaanaa si wanaagsan u taabanayaa dadyoga muslimiinta ah ee mataqaanaa soomaaliyeed wuxuuna tusayaa waddada keliya ku badbaadayaan inay tahay ilaahay kitaabkiisa iyo shareecada kaasoo ah alkitaab wasunna inay ku badbaadayaan taa bedelkeedana waxaan ahayn oo ay ku badbaadayeen markaa ma jirto dadkuna waxay raadinayaan sidai ku badbaadi lahaayeen marka ilaahay wuxuu inoo sheegay shayga keliya lagu badbaadayaa inuu yahay shareecada taasaan xarakadu ummaddu dhan ay ugu baaqday oo alle ka yeeli maayo diin kale iyo sharaaco kale inay raacaan iyo xitaa cuquushooda haddii xitaa wax kastoo fiican u tilmaanto tay ku badbaadayaan ma gaarayaan waxay gaarayaan markay kitaabka qaataan oo ilaahay uu kaamil alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina ilaahay wuxuu dadka uga raaliyahay waa islaamka ina diina cinda allahi alislaam ilaahay wuxuu ogolyahay dadka inay diin ahaan u raacaan oo sharaac ahaan u raacaan oo noloshooda ay ku xaliyaan waa islaamka waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofkii islaamka waxaan ahayn dalbana ilaahay ka yeeli maayo marka halkii keliya ku badbaadi lahaayeen oo halkan yaalay ayaa maarata maxay ahayd oo cuduradooda dhan daweyn lahaa waxaa jirta cudurro dadku ay u caali waayeen oo haddana haya marka wax alla waxay ku dawoobi lahaayeen xarakadu gacantay ku haystaan waa kitaabka ilaahay marka inay hadda soo noqdaan dhibta ay maanta ku jiraan saa uga baxaan aad baad umahadsan tahay sheekh suldaan maxamed aali maxamed ayuu kaas ahaa waa hagaag iminka waxaa ila jooga sheekh maxamed abu cabdalla oo horay waali uga soo noqday jubbooyinka iyo shabeellaha hoose intaba sheekh maxamed kusoo dhowo idacadda islamiga alfurqaan jazaaka allahu khayran waa dhowahay idaacadda alfurqaanna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waan dhowahay waayahay kulankan aad ka qayb gelaysay oo xarakada shabaab almujaahidiin madaxdeeda sare iyo walaadda gobollada iyo rag kaloo mas-uuliyiina intaba ay ka qayb galeen maxaa ka mid a qodobada aada isleheday alla ilahi way mudnaayeen in laga doodo oo la falanqeeyey maxaase natiijo ahoo laga gaaray jazaaka allahu khayran shirkan wuxuu ahaa shirarkii intaan ka soo qaybgelayay min labada kun iyo sideedda ilaa hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin shirarkii la qaban jiray wilaayaadka iyo qiyaadada aad iyo aad inta badan waxaan isleeyahay waxaan ka maqnaaba waa ayareed shirkan shirarkii hore waa ka duwanaa wuxuu kaga duwanaa xagga wakhtiga waa uu ka dheeraa xagga qodobada la falanqaynayana waa uu ka badnaa mushaarikiintuna intaas way ka badnaayeen oo aad iyo aad waxyaabihii lagu lafaguray arrimaha wilaayaadka waxaa ka mid ah horumarinta bulshada sidii ummadda wax loogu qaban lahaa sidii dacwada loo fidin lahaa sidii loo dhaqangelin lahaa alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar run ahaantii aad iyo aad baa arrimahaas looga hadlay sidii ummadda tawxiidka loo fahansiin lahaa annagu waxa ummatu dacwa ayaanu nahay jamaacadanna waa jamaacatu dacwa waljihaad marka aad iyo aad baa waxaa loogu lafaguray sidii dacwada loo horumarin lahaa sidii guri walba loo gaarsiin lahaa sida dadka caqiidada looga sixi lahaa sidii wax loo bari lahaa marka aad iyo aad hadday noqoto dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhanka horumarka beeraha iyo dadka waxa weeyaan xagga noloshooda dhan walbaba dhanka khadamaadka iyo bulshada wixii loo qaban karo aad iyo aad baa loogu lafaguray run ahaantii waxaan isleeyahay maantay maalinteeda ayay ahayd fursad fiicanna waa la siiyey ilaahayna ha ka abaalmariyo qiyaadaeda guud iyo inta kale ee wilaayaadkaba hadda shaqada gacanta ku haya aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa qadiyadaas aad baa loo lafguray run ahaantii waxaan isleeyahay natiijo fiican baa ka soo bixi doonta waxaana sugaynaa maalmaha soo socda in calaa ardi lwaaqic in lagu tadbiiqiyo laguna fuliyo wilaayaadka wax badan oo isbeddel ah ayaa la dareemi doonaa insha almawlaa marka waxaan isleeyahay dhammaan ummadda muslimkaana nugu baaqayaa inay waxa weye gacmaha isqabsadaan walaalahooda mujaahidiintana ay u soo duceeyaan ayna u kaalmeeyaan sidii laiskaga saari lahaa cadowga intaan iyo in ka badanba waa la qabsan karaa waan isleeyahay waaya ragga mas-uuliyiinta ka ah gobollada waxyaabaha ay soo gudbiyeen oo maaragtay isaga la xaliyey marka laga soo tago dee intaad sheegtay maxaa kaloo dheeraada intaas oo ama cabasho ahaay ama la xaliyey ama dadyaraan maa maxaad ku dari
waxyaabaha qaarkood waa siruyun lilgaaya kuma habboona iclaamka marka waxaan isleeyahay si guud shaqooyinkii meeshaan kasoo baxay ka soo baxay waxaa laga arki doonaa calaa ardi lwaaqic waxaan rajaynaya insha allahu tacala inay dhaqan galaan walaaddana way ballan qaadeen amaam al amiir ayay ka ballan qaadeen inay fulin doonaan wixii ka soo baxay ee nataa'ija shirka marka waxaan isleeyahay insha allahu tacaala wax badan oo khayra ayaa la arki doonaa insha allahu tacaala kama hordhacayo su-aasha ugu dambaysa wadanka gumaysiya ku habsaday ama si toos ha u maamulo ama si dadban ha u maamula meelba siyuu u joogaa marka sida dadka soomaaliyeed cadowgooda loo fahansii lahaa maxaa laga yiri
arrintaas aad iyo aad baa looga hadlay dadkuna hadda wacyigooda waa u dhismay hadda waa ay fahmeen cidda duulaanka ku ah iyo cidda maciinku ah way kala fahmeen mujaahidiintu inay wiilashooda yihiin garab iyo gaashaan u yihiin kana difaacayaan cadowgan waxa weye dal iyo diinba ku soo duulay ummaddu waa ay fahmeen in halkaa laga sii wado oo lasii xoojiyo oo lasii dardargeliyana waa laga hadlay marka waxaan isleeyahay insha allahu tacaala juhuuddii hore ee socotay waa waxaan isleeyahay wax badan baa isbedeli doona horumar badan baa la gaari doonaa ummadduna insha allahu tacaala hadda kuwa wilaayaadka iska daayay xataa inta maqan baa imaan doontaan isleeyahay hadda shaqada iyo qorshaha la kala qaatay insha allahu tacaala aad baad umahadsan tahay sheekh maxamed awo cabdalla ayuu kaasi ah u waramayay idaacadda islaamiga alfurqaan rag kale ayaa noo dhiman oo maaragtay iyagana aan waraysan doonaa insha allah iminkana waxaa iga soo hor muuqda sheekh maxamed abu usaama waaligii hore ee walaayada shabeellaha hoose sheekh maxamed abu usaama asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan gebagabada kulankan aad muddada u fadhiseen bayaanna waad ka soo saarteen dee madax kala duwan oo amiirka xarakada shabaab almujahidiin sheekh axmed cumar abu cubeydi ku jiran way ka qudbeeyeen natiijada kulankan maxaad ku qiimey kartaa جزاك الله خيرا aad baad u mahadsantiin waana dhowahay natiijada waxaan ku qiimeyn karnaa horta kulanka wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan bulsho tiro badanna waa isugu timid oo ah raggii mas-uuliyiinta ah haddii wilaad noqon lahayn haddii makaatib noqon lahaayeen waxyaalaha marka aadka tacsiirka u lahaa waxay ahayd in lasoo dhigay qodobo badan oo bulshada xaggeeda ka socday iyo maamulkii iyo idaaraadkii ka socday laga niqaashay la furfuray go-aanno laga gaaray isla markiina meeshaas looga go-aan gaaray oo in tanfiid loo qaata ay noqotay marka runtii waxay ahayd wax lagu farxo aad iyo aad welina ma dhicin hadda ka hor noocaas oo kale waxay noqon jirtay inay muddo maqnaato markaa kadibna ay timaado laakiin hadda waxay noqotay isla meesha iyada ahayd in go-aankii lagu qaato tanfiidka ah waayaha dhanka kale maxaad iska tiraahdeen shisheeyaha dalka duulaanka ku jooga iyo maamulada la shaqeeya iyo ciidamada uu qortay maaragtay ku sugan gobollada dalka qaarkood walaahi soomaalidu waxay dhahdaa sanad muuqda su-aal ka dhan xarakada shabaab mujaahidiin waxay u taagan tahay waa ximaayada diinka ilaahay subxaana wa tacaala caqiidada dadka muslimiinta ah iyo khayraadka wadankan ay dadka muslimiinta ah leeyihiin jihaada marka horeba loo taagnaa marka xarako meel isugu timid inaysan jihaad ka hadlinin waan waxaan suuragal noqon karin marka taana waxay ahayd owlawaadkii ku jirtay in gaalada la iska dhiciyo bulshadana waan faraynaa annaguna marka hore waa u taagnayn in haddana bulshadii marka xoogga la saaro oo been abuurka iyo marin habaabinta meesha ka socota la iska dhaafo oy bulshada u soo jeedsato xaqiiqada meesha taalla oo ah in dalkoodii lagu soo duulay diinkoodii lagu soo duulay cirdigoodii lagu soo duulay difaacna ay u baahantaha maalin walba waxaad maqlaysaan hadda cabaadka ka yaraayo magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka ka tagaanaad maqlaysaan waxa ummadda muslimiinta haystaad maqlaysaan waxaas marka waxay u baahan yihiin in gacan la isaga reeba ma ahan uma baahna af keliya marka dadka ugu dambeyn maxaad ku boorinaysaa dadka waxaan ku boorinaynaa in cizigiina iyo sharaftiina aad soo noqosataan soo ceshataan waxa keliyaad ku soo ceshan kartaan ikhwaani waxaa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi in la raaco in ilaahay loo hoggaansamo subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay arladan ilaahay baa iska leh ilaahay wuxuu doono unbaana ka soconaya wax kaloo ka socon karaayo ma jiro biidn illahi subxana wa tacaala maadaama hadafku sidaa uu yahay ummadda muslimiinta waxaanu leenahay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaruquu ilaahay diinkiisa isku kaashada diinkiisa ilaahay u nusreeya wa innahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tus'aluun kitaabkan qur'aanka ee liahanaysanaya qiyaamo waana la weydiin doonaa muslimiintan lagu xadgudbaya qiyaamo waana la weydiin doonaa diinkan lagu tumanaya ihanada loo geysanaya qiyaamo waana la weydiin doonaa go-aana loo baahanya inaad ka qaadataan oo arrinka isaga aad ka dhidhisaan ummadda muslimiinta ahee jihaadaysa halganka ku jirta wiilashiinnii ahna aad garab istaagtaan ood gacal u noqotaan naftiinna aad bixisaan ood maalkiinna bixisaan ood wax walba oad ku deeqi kartaan juhuuddan socoto wax yaraa u haragaalo way daashay way rafaadsan tahay ilaah idinkiina waana dhaafi doontaa intaa hala sabro aad baad umahadsan tahay kaasuu ah sheekh maxamed abu usaama waaligii hore ee walaayada islaamiga shabeellaha hoose waa mas-uul ka tirsan xarakada shabaab lmujaahidiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekh abu sacad eh, kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan وأنا أوه جزاكم الله خير وبارك الله فيكم Eh, shirkan halkan ka dhacayaad ka qayb gashay eh, muxuu kaga duwanaa kulamadii hore oo aad ka qayb geli jirta جزاكم الله خير horta shirkan rushi runtii aad iyo aad weyn buu ahaa waa shir waxaa weeyaan eh, wax badan lagu lafaguray waa shir waxaa la dhihi karaa masiiri ah waa shir waxaa la dhihi jiraa aayaha maarata dad ummadda muslimiinta ama bariga afrika eh, lagaga hadlahayey runtii marka shirkan waxyaabaha hore oo shirka kaga bedelan ayaa jira wax badan oo masiirka ummadda ah ayaa maarata ayaa lagaga wada hadlay xilli runtii loo baahnaana waa kusoo aaday marka waxaas leedahay waxyaabo fara badan oo mumayazaad ayu shirkan uu leeyahay ka muuqda maxaad go-aansateen marka runtii waxyaabaha la go-aansaday e dee waxaa la go-aansaday masiiradan jihaadiga iyo ummaddan si loo badbaadin lahaa cadowgeeda maanta ayaa duulaankan kusoo maarata lagu soo qaaday in maarata waxa weye la iska dafciyo ummaddii maarata waxa weeyaan la kiciyo ummaddan maanta ee murtadiinta iyo gaalada dhibanayaasha u ah ee in aan sidaa lagu dhowrayn ummadda daaqadeeda ay bixiso in la dagaalamo oo wax aan waxba la reebanin baa la go-aansaday ugu dambeyntii adoo fursaddan ka faaidaysanaya dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya gudaha jooga ama dibadda jooga maxay taha fariinta u dirayso guud ahaan dadka soomaaliyed ku dhegeysanaya runtii waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed ama ka kulliyanba maata hataa ummadda bariga afrika dhibanayaasha gaalada u ah aan waxaas leeyahay xilligii gaalo la iska dhicin lahaa waxa weeyaan ummadda gaalo ay ka xoroobi lahayd waa la joogaa runtii waxaan leeyahay marka ummaddan waxaa weeyaan maarata qaniya qaniya kaa fujisa runtii maanta dhibaatada oo waxa weeyaan muslimiinta gaalada ay ku hayaan wax aan jihaad ahayn yacnaa maaragtay la iskagama rogi karo wixii maaragtay xoog lagaaga qaato xoogun baa lagu soo lagu soo ceshan karaa marka waxaan leeyahay ummadda meel kasta ay joogaan hadday yihiin kuwa khaariga khaarijiga jira ee dibadaha jira diba hadday yihiin kuwa maaragtay dalka gudihiisa jooga waxaan leeyahay maanta maalintii gaala la iska dhicin lahaa jamiici muxaawalaadna way ku fashilmeen runtii ani marka waxaas leeyahay waa fursad yacnaha dahabi ah muuqata ummadda muslimiinta juhuuddeeda waa inay midayso dibad iyo daakhilba runtii maanta waxaa la arkay oo laga dhargay yacnaha nimanka gaalada maarata waxa weeyaan oo hormuudka ka ah ee murtadiinta ee xasan gunguurta uu maarata uu horsocodka u yahay iyo ummadda maanta say u galahayaan waa la arkay ummaddan maanta wax u dhiman ma jiro diin iyo qiyam iyo akhlaaqiyad wax ay reebeen ma jiro marka ummadda maanta waxaan dhihi lahaa xilliga ugu fududaa ee maanta waxa weeyaan gaalada iska kicin lahaa baan joognaa aan iska kicinno aad baad umahsan tahay sheekh abu sacd ilaahay ha ku barakeeya kuwaasi waxay ahayn mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin waxay u warramayeen idaacaddan islaamiga ah alfurqaan kadib kulan soo gebagaboobay kaas oo aayaha ummadda muslimiinta soomaaliyeed looga arrinsanayay iyo guud ahaan muslimiinta bariga afrika shirkan oo qabsoomay gudaha bishan shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga geesta kalena bisha labaad ee sanadka laba kun shan iyo labaatan ee milaadiga wuxuu ah mid wax badan lagu lafaguray ama lagu rogrogay insha allah ciddii dhegeysigooda uu u suuro galo waxaa jiri doona waraysyo kale oo aanu la yeelan doono wulaadda wilaayaadka islaamiga ah
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku soo dhowaanay haddaba shirkan ay yeesheen hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wulaadda waa maxay dowladnimada ka duwan tan xasan sheekh ee uu muujinayo arrintan waxaa ka warramaya cabdifataax maxamed qaasim aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise cali inkastoo shirka tabintiisu ay weli soconayso haddana marka lagu go'aan qaato warmurtiyeedka laga soo saaray oo soo ururiyey qodobadii ka soo baxay iyo go'aanadii shirkaasi lagu qaatay dhab ahaantii waxaa qof walbaahi u muuqan karaya qodobo badan oo caddaynaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku diyaarinayso dowladnimo buuxda iyo la wareegitaanka mas-uuliyadda waddanka sidaba ay horey u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo uu ka mid yahay xuseen macalim la taliyaha dhanka ammaanka ee xasan sheekh saddex qodob ayaa lagu soo ururin karayaa waxyaabaha shirkan uu xambaarsanaa ee muujinaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhanka dowladnimada iyo matalaadda ee dadka soomaalida ay uga horeyso ee dhanka kale ee dowladda federaalka qodobka koowaad ee maxamedow waxa uu yahay shirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa guddoominayey sheekh abu cubayda axmed cumar amiirka wuxuuna ahaa shir u dhexeeya ee hogaanka xarakada iyo madaxda maamulada ee gobolada qodobkan waxaa la dhihi karayaa waa midka koowaad ee caddaynaya dheeraynta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dheeraynayso ee dowladda federaalka marka ugu horeysa ee aad maqasho cinwaanka shirka ama aad aqriso cinwaanka war-saxaafadeedka ayaana arintaasi ay kuu soo baxaysaa sababtu waxay tahay amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la dhihi karayaa wuxuu awooday wax ilaa iyo hadda uu ka rila-yahay xasan sheekh oo ah in uu meel isugu keeno madaxda maamul goboleedyada oo uu si daahfurnaan ah ugala hadlo xaaladda waddanka oo halkaa la isku waraysto iyadoo oo la yahay hoggaan iyo dad kale oo hoggaan loo yahay idaara ahaan iyo maamul ahaan marka la fiiriyo haddaba la eeg tan iyo markii dib loo soo doortay xasan sheekh maxamuud marnaba ma uusan guddoomin shir ay ku dhan yihiin madaxda maamul goboleedyada siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha puntland weli kama qaybgelin shir maamul goboleedyada iyo xasan sheekh ay isugu yimaadeen sidoo kale waxaa jira hogaamiyaal kale oo sheegay inayba xiriirka u jareen xasan sheekh oo qaadacay sida axmed madoobe marka laga yimaado siciid cabdulaahi deni halka aad arkayso amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo guddoomi go'aaminaya shir ay ku dhan yihiin madax maamusha gobollo ka mid ah waddanka soomaaliya kuwaasoo intooda badan goobjoog ahaa shirka iyo xarunta inta maqan oo koobanna ay fogaan aragga si toosa uga soo qaybgalayeen arrintanna waxay muujinaysaa fawda la'aanta iyo dhanka kale kala dambayntii dowladnimo inay ka jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaggeeda qodobka labaad maxamed wuxuu yahay shirka xarakada ama meesha shirka uu ka dhacay iyo gobolada ay ka yimaadeen madaxda maamulada wilaayaadka waxaa ka taagan oo ka babanaya hal calan oo keliya oo dhexda uu kaga qoran yahay towxiidka meesha dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay kala wataan calamo kala duwan dowladda federaalka calan buluuga ayay wadataa qaar waxay wataan calan cagaaran kuwo waxay wataan mid jaalle ah kuwo waxay wataan calanka etoobiya midda u eg calaamo kala duwan oo muujinaya dowlado kala midab ah iyo kala mabda ah inay meesha ku kulmeen qodobkanna wuxuu caddeynayaa in midnimada iyo isku xiranka dowladnimo ee ay soomaalidu garanayaan uu ka muuqanayo keliya ee dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dabcan si ahaan marka loo fiiriyo dowladda federaalka xaggeeda cilada marka weliba il gaara lagu eego madaxdooda in badan oo ka mid a waa sax waa siyaasiyiin waxaa la dhihi karaya qaarkood waa dad wax soo bartay hase ahaatee ee caqabadaha mar kasta keenaya inay ka hooseeyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah caqabado ay og yihiin oo ay ka warqabaan haddana aysan xal u keeni karin waxaa ka mid ah arinta federaalka hadda aan ku jirno ee kala qoqobka ah iyo awood qaybsiga qabyaalada ku dhisan oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaggooda xaaraan ka ah intaba waayo federaalka hadda ay ku dhaqmayso dowladda federaalka ee keenay in madaxda ama xasan sheikh uu meel ku kulmin waayo madaxda waa mabda ama nidaam ay wataan laba qolo oo ay adag tahay in ay ka horyimaadaan dowladda federaalka hogaankeeda waxay kala yihiin dowladaha kenya iyo etoobiya sida ay sheegeen qorayaasha waaweyn ee reer galbeedka siyaasiyiin badanna ay xuseen marar badan etoobiya iyo kenya waxay horay go-aan ugu qaateen in soomaaliya loo qeybiyo maamullo yaryar oo daciif ah si aysan waddanka uga dhalan dowlad awood leh oo mateli karta guud ahaan ummadda soona celin karta dhulalka naga maqan ee soomaali galbeed oo kale iyo dhulka ay kenya haysato ee ay ula baxday waqooyi bari matthew braden oo ah cilmi baare geeska africa ee darsa oo reer galbeed ah waxa uu tilmaamay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii in etoobiya ay urur goboleedka igaad u gudbisay warqad ay ku sheegayso in soomaaliya loo qeybiyo ismaamullo yaryar oo qabiilaysan ama jufooyin ah oo ugu yaraan ka kooban lix ama shan sida uu sheegayo ee ninkan braden la yidhaahdo braydon waxa uu sidoo kale xusay in reer galbeedku ay aqbaleen qorshahaasi ay soo jeediyeen etoobiya iyo kenya maadaama ay yihiin dowlado kristan ah soomaaliyana ay uu yahay waddan dadkiisu ay yihiin muslimiin tusaalahan waxa uu sii xoojinayaa ama uu ifinayaa farqiga aanu soo tilmaannay ee u dhexeeya ee dowladda federaalka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sida gaarka ah uga soo muuqanaya shirka ee dhowaan soo gebagaboobay ee ay isugu yimaadeen hoggaanka xarakada iyo madaxda maamulada wilaayaadka
بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي